جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo kufaarta iyo murtadiinta ay ku leeyihiin deegaano dhaca koonfurta soomaaliya in ka badan boqol qofood oo ka tirsan gaadiidleyda magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diini ah loogu soo gebagabeeyey magaaladaas xildhibaan ka tirsan golaha dhawaaqiidda kooxda riidara soomaaliya ayaa sheegay inay ku fashilmeen dagaalka ay xukuumaddooda ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga in ka badan laba boqol oo ruux ayaa dhintay kadib roobab daadad watay oo ka daayay dalka kenya munaasabad gebagaba u ahayd dowro sharci ah oo ay iska kaashadeen maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayna ka faa'iidaysteen boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa ka dhacday gudaha degmadaas mujaahidiinta jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar cagmarina kula wareegay deegaan istraatiiji ah oo dhaca bartamaha waddanka maali جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subax isniin ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo kufaarta iyo murtadiinta ay ku leeyihiin deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada qoryooley dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen xero askarta xabishada itoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee wilaayada baay in ka badan boqol qof oo ka tirsan gaadiidleyda magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diini ah loogu soo gebagabeeyey magaaladaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani dadkan oo tiradoodu gaarayso boqol iyo shan ruux oo ka mid a gaadiidleyda magaalada buurdhuxulle ee degmada waajid ayaa dowro lagu soo gabagabeeyey isla magaalada buurdhuxulle iyadoo ay si weyn oga faa'iidaysteen dhammaan gaadiidleydii dowrada loo qabtay dowradan oo socotay muddo toban maalmood ah ayaa waxaa lagu qaatay duruus ay ka mid ahaayeen alwalaa walbaraa muxaadaraad ka hadlayay waaqica jihaadka iyo guulihii ugu dambeeyey ee ay muslimiinta kasoo hoyeen dagaalka ay gaalada kula jiraan mucalimiin iyo mashaa'ikh ay ka mid yihiin sheekh maxamed garaar iyo sheekh yacquub ayaa ka qayb galay gunaanadka dowrada iyagoo halkaas kelmado boogaadin ah uga jeediyay gaadiidleyda inta ay socotay munaasabada gunaanadka qaar ka mid a ardayda ayaa soo bandhigay wax ka mid a duruustii ay ku qaateen dowrada bismillaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ee mayba baroogna geeka booroonla beryaalkanba maynay soo tahay dooro oo tumiitoodaba bila maybu aha shawaal tumiitooda badiya yani bilaawati insha allahu ilaahay maybu aha kamaasan tanin gebagabaawi kutaabkuna gaadanina maybabaha alwalaa walbaraaw fi lislaam yahay maybaba kabaranay ani gaaladana lafku gooy muslimiintana la hariiri eed eed maybaba ahaay kutaab u manfacaad wiin leeyahay oo bulshadu waa laga anfacay unoo ana gaadidleydi buuronle eed iyo eedamay baa walan faangni dadkanin gaban gaabine eedaan kamaasanyin ilaahay subxaana watacaala kamaasan kubaadaja ma odsadaan mar walba bala kananaga may baa ileen walan faanyi daraadayti la bilaaway mugdi badan halka jari ata dhalinyarada eeda walan faamin insha allahu tacaala ilaahay inti gaadati inti baratay may buwaak camal fadli kaweela may mahadnaqaane allihina abuuri iyaan mahadnaqaan allahaasoo neemooyin fara badanna sii neemooyinkii fara badan oo dhan badan taabadaayan haddii amni nagad haddii caafimaad nagad dhanaba kasta taabadaayan allahaasa mahadnaqaan xarakatul shabaab almujaahidiin guud ahaan oo kitaabkan aniin dhiibtii oo niinsheentii magaalada hatuunka noon oo gaar ahaan buur oon dheeraw gabagabada dowradan ayaa waxaa munaasabada ka hadlay sheekh maxamed garaar iyo sheekh yacquub xafidahum allah kelimada kooban ma insha allahu tacaala dardaarhan jeediyey ardaydii dowladda ku faa'iidaysadeen duruus badana la qaadadi oo duruustaas inka wiinta alwalaa walbaraa inka wiinta marka mayse fayle liin baraday oo sakhaas ee weliba liin daraasayey qofka muslimka eh waajibka usa saaran oo ku saaran mawqifka usa ku surumi lahay wali gaale eh oo diinta islaamka banaanka ku eh mawqifka usa ku surumi lahay iyo si usan ku beri nagada lahay si usan naco lahay si in gooyo lahay si in colaada ii fadi si in la tacaamulo fadi haddii dagaal eta iyo haddii nabadgelyo etaba si in la dagama fadi mawqifkiisa haya baradi qof walbaba marka may bay dirdaar aha nolombadana roogdooka damboytee ilaahay halka obsado ilaahay halka hirimo wali dadlag array diinkaay halka camal falo walaan xujo waa hodhow may waaha malha in sheegne meero korto walwalb wal ni sheegay lahadhaday dhatnada islaamamalka noolayay culmid walha sheegasay qur-aanka ilaaha yaalay axaadiis nabada yaalay hodhow baxsad iyoonay beenbeenma yaallo warkana rungaha ilaahay ilaahay waman asdaqu min allaahi qiilaga ilaahay subxaana wa tacaala walle ra ilaahay kukurun badan nimayo waman asdaqu min allahi xadiida sheekale ni sheega ilaahay kukurun badan war ilaahay sheeg war kudaba kooye jare ilaahayna salin liya ha awal hoosaneys fiirineena mii ismiisaagnen lan walba hate dhalinyari liya walka ka kooday wal wakiikeey wal dareeray lakakadagnay dowladan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bokool uu dardargelinayo dowraadka lagu soo kobcinayo garaadka bulshada ku dhaqan wilaayada mahadsani darabani xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay inay ku fashilmeen dagaalka ay xukuumadooda ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya murtad ibraahim macalim wuh oo ka mid ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya horeyna usoo noqday afhayeenka kooxda riddada ah ee xukuumaddii farmaajo ayaa qiray in dowladda xasan sheikh ay ku fashilantay dagaalka ashhadalla dirirka ah ee ay kula jirto islaamka iyo muslimiinta murtadkan ayaa tusaale usoo qaatay dagaaladii lagu ciribtiray maleeshiyaadkii kooxda riddada ay kusoo daadisay gobolada dhexe gaar ahaan dagaalkii caws weyne oo boqolaalka askari looga dilay murtadiinta isagoona guuldaradaasi ku eedeeyay murtad xasan garguurte murtadkan oo si hadlaya ayaa sheegay in kooxda riddada saraakiil badan oo muhiim u ahaa ay kaga le-deen dagaaladii dhacay labadii sano ee aynu soo dhaafnay markaad awoodaada adiga ogaato markaas kadibaa maaragtay la xisaabiyo ayay ahayd madaxweynuhu inuu duulo laakiin waxay noqotay howl isaga uun ka bilaaban waxaa la tegey meesha la yidhaahdo muxuu ahaa coos weyne waxay ka dhacwo aragtay hal maalin dhalinyaro yar yaraa inta la soo ururiyey imaaraadka maaragtay tababaro ay ku bixiyeen markaasaa waxaa loo bixiyey magacyo kala duwan oo abu cubayda iyo khaalid bin waliid iyo inta loo bixiyey waxaas aa meesha la geeyey markaasaa weligiisba maaragtay cunuga saddex bilooda maaragtay tababar la siiyey maaragtay shalambooda laga keenay weligiisba xabad intaa la eg ma arkinba hadde wixii dhacay markay arkeen ayagiiyaa isbuurtay ayagii yaa maaragtay wixii sameeyey cid loo raacay male qof loo qabtay maaragtay adig dagaalkii laftiisana maaragtay qalbi ahaan dadku waa rabaa madaxweynuhu rumuud waa ka yahay laakiin sida loo qabanayo aniga waxaan isleeyahay dhaliil badana maaragtay aa ka jirta runtii saraakiil micno lahaa horta meesha aa ku dhintay wixii la rabay in la qabto waxa ugu muhiimsan waxa waaye ciidanka wuxuu u baahan yahay saad dhammaystiran marka ciidan laga hadlaayo dadka aan la diriraynana waa argagaxiso caalami ah haddii awood badan waa macnaha inaan yasna ma aha shabaab waa shabaab inaan marka waxay ahayd sida uu maaragtay ugu saxsan inaan ula dagaalano waxaa arkaysaa nin maaragtay ganacsato ahaa oo waa hore ugu dambaysa ciidanka ciidanka loo dhiiba saadkiiya waxaa laga yaabaa in siyaabo kale loo maaragtay masuqmaasuqo oo ciidankii lamir hadda waa tan aad arkayso ee warbixino lasoo saaro laleeyahay ciidanka saadkiisi kuwii maraykanka maaragtay danab loogu talagalay bal danab oo maraykanku lahaayeen haddii la masuqmaasuqo ciidamadii kale ee soomaaliyeed maxaa u malaynaysaa micnaha waxa waaye waa waxa meesha ka jira waa wax aada culus ka xoogaa habacsanaan weyn ayaa ciidan ka jirta niyadjabaa ka jira waxaana ugu wacan maaragtay xaaladaha jira marka dagaalkii lala geli lahaa shabaab ayagina fursaday u noqotay coos weyne wixii ka dhacay iyo niyaday ka heleen meelaha qaarkood xataa istiraatiijiyada marka laga soo bilaabayo dhuusmareeb iyo dhinacaas uu madaxweynaha tagayo meesha la yidhaahdo ugu dhow meesha ugu dhow waxa waa basra waaye basra haddaad dayni la tagto waa ujeedaa geedaha ilaa hadda waa la geli la'yahay oo dagaalka loo durjin waayo waxyaabo badan oo isweydiinaysid ayaa jira markay xagga dagaa- dagaalka timaado murtad macalimuhu ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda murtad garguurta ay fadeexad ku noqotay dhulboobka ay ka cadadhigatay isagoona sheegay in dhulalka caamka iyo midka ay leeyihiin dadka shacabka laga iibanayo ganacsato iyo shaqaale dowladeed Ee, runtii arrinta ee, dhulka ee, madaxweynaha runtii waxay ku tahay barmadow sababtoo ah kalkan kalkii ka horreeyey dhul badanaa maaragta la qaatay Ee, dowlad kastana badanaa caadiyan dhul horta waa qaadanaysay oo maaragtay si unaa dhul loo qaadanayo laakiin dhulkii ugu ballaarnaa waxay ahayd waxaa la qaatay labada kun ee, afar iyo tobanka shan iyo tobankii xilligii uu madaxweynaha ahaa waxaa dhacday in dadkii dowladdii ay dad muruq leh ama dad markaa xisbigii ku jiray iyo madaxweynaha iyo wixii oo dhan dhulkii loo qaybiyey hadda sidii oo kale dhulka fadeexadiyaa taagan waxaa maaragtay ka dhacay ee, waa arkaysay saybiyaana iyo meeshii dabdamiska in dadkii inta laga qaato ganacsato laga gadaayo hadalka murtad ibraahim macalimo ayaa kusoo aadaya xilli kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay dagaaladii ay kusoo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ah ee wilaayaadka dalka dhanka kalena cadaadisyo siyaasadeed ay kala kulmayso dowladihii gaalada ee tabantaabanayay maleeshiyaadka calooshooda shaqaystayaasha murtadiinta ah mahadsanid cabdiqani in ka badan laba boqol oo ruux ayaa dhintay kadib roobab daadad watay oo ka daayay dalka kenya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in roobab waaweyn oo fatahaado dheliyey ay galaafteen nolosha tobannaan ruux oo ku noolaa dalkaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya waxay ka dhawaajisay in shalay oo axad ahayd dadka dhintay tiradoodu ay gaarayso laba boqol labaatan iyo siddeed qof roobab waaweyn oo khasaare dheliyey ayaa ka daayay dalkaasi toddobaadyadii u dambeeyey halkaasoo lasii saadaalinayo in roobab kuwii hore ka xoogani ay ka di'i doonaan dad lagu qiyaasay ugu yaraan boqol lixdan iyo afar qof ayaa ku dhaawacmay halka laba boqol toban iyo laba kun lix boqol iyo soddon kale ay ku barakaceen sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha kenya buundooyin waaweyn guryo iyo kaabayaal dhaqaale oo kale ayaa lagu soo warramayaa in waxyeelo xooggan ay gaartay mahadsanid abushayba munaasabad gabagaba u ahayd dowro sharci ah oo ay iska kaashadeen maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayna ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa ka dhacday gudaha degmadaas faahfaahinta warbixintan waa kan bashiir muxuudiin abu ayman waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana bulshada degmada jamaamo uga dhigneed xaflad qiimo badan oo maalmihii ka horreeyey ay soo faa'iidaysteen duruus kala duwan taasoo gebagaba u ahayd dowraad sharci ah oo ay iska kaashadeen maktabka dhexe dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dowradan oo loogu magacdaray sheekh cabdiraxmaan xudeyfe allaha ka aqbalay shahaadadiisa ayay bulshada wilaayada jubbada hoose si weyn uga faa'iidaysteen duruustii loogu talagalay waxayna socotay muddo toban cisho dadka ka faa'iidaystay waxay isugu jiraan ganacsatada magaalada odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo dadweynaha jamaame ugu horeen waxaa dadka la weydiinayay su-aalo la xiriiray duruusta iyo kutubtii ay soo qaateen iyagoona helayay abaalmarino iyo hadiyado ku xusnaa weydiimahaasi magacaaga muscab waaye muscab su-aasha lagu weydiinaya kitaabka siirada ah ama al-urjuuz almiiya waxay tilmaamaysaa waxaad sheegtaa maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine uu soo galay maalintay ahayd
maalin isniin ahayd yowm lithnain
jazahu allahu khayran su-aashii la weydiiyey waxay ahayd walaalka maalintii waxaad sheegtaa maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu magaalada madiine uu soo galay wuxuuna ku jawaabay maalin isniinah waa jawaab saxa wuxuuna ku guulaystay lacag shan doolar ah aad iyo aad baan ugu qanacsanahay macalimiinta waxaan ka codsanaa inay noo soo celceliyaan doorooyinka noocan ah insha allah intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey mid ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowrada oo ka warbixiyey culumtii ruuxiga ay ka dhaxleen dowradan sheekh cabdiraxmaan xudeyfa kitaabada lagu qaato waxaa ka mid ah laba kitaab al-urjuud alma'iya iyo manduumat alxaa'iya marka walaalayaal ee, labadaa kitaab oo ka hadlaya oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa in badan laga sheekeeyey oona lagu soo celceliyey marka walaalayaal waa loo baahan yahay mar walba in oo mataqaana waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay dowladaa in lagu soo celceliyo oo mar walba sidan oo kale in lagu soo celceliyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo xiray xafladda wuxuuna si gaaraa bulshada jamaama u jeediyey dardaarano kala duwan oo qiimo badan waa markan loo baahan yahay walaalayaal in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan u nusrayno aan u gargaarno aan ku dadaalno barashadiisa waxbarashada aan ku dadaalno aan ogaano dhammaanteen inaan nahay kullunaa ducaad ila allah dhammaanteen ducaad baan nahay waxaa markan laga rabaa in diintii barashadeena ku dadaalno faafinteedana aan ku dadaalno baa loo baahan yahay ha yeeshee nacaskii gurguurtiiyo riddadii gaalka naawilayey iyo kuwii nabad ilaalinta sheegtay ee naxashka soo doontay iyo neekaloskey nabar ma gaarsiinay
kordhinta dowraadka iyo in la nashaadgeliyo bulshada waa arrin muhiim ah oo ka caawinaysa inay cadow u noqdaan jahliga nuurka cilmigana iftiinaya ilaas ay ka dhigtaan waxaana arrimahan ay imaanayaan xilli maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu toddobaadyo kahor ku dhawaaqay inuu xoogga saarayo dowraadka sharciga iyo fidinta dacwada islaamka faashiya isliitan iyo nairobi nagayle iyo hawaashe iyo nogobyar guudkeeda naah injii kuma arkaysaan iyo naag amxaare ah niqaab iyo shareer baan u xidhaynaa dumarka norway towxiidkaan nashrinaynaa teer iyo netherlan niyow kama ogolin naalle iyo heese niyad sami ku diriraynaa faycadagwiye
ugu dambayntiina mujaahidiinta jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar cagmarina kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha waddanka maali sida mar kale warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani mujaahidiinta jamaacada jihaadiga nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar cagmarin ah kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha wadankaasi maali weerarkan oo ahaa mid si aad ah loo soo qorsheeyey ayaa lagu beegsaday saldhig weyn oo ciidanka riddada maali ay ku lahaayeen deegaanka jagraabi ee hoostaga gobolka mobti bayaan sawiro lagu soo lifaaqay oo ay soo saartay muasasada azalaaqah ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha cadowga kasoo gaaray weerarkan iyo gaadiid mujaahidiintu ay ku qanimaysteen weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka jagraabi sawirada lagu faafiyey iclaamka rasmiga ah ee mujaahidiinta waxaa kasoo muuqanayay sideed gaari oo cabdibilayaal ah iyo gaari nuuca gaashaaman ah oo laga qabsaday ciidanka maali hubka ay mujaahidiinta nusratul islaam kusoo furteen camaliyadii jagraabi waxaa ka mid ah afar boqol afar iyo soddon sanduuq oo rasaas ah qoryaha dhashiikaha ee gaadiidka lagu rakibo iyo tobanaan b k m ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa ah jamaacada jihaadiga ee ugu awooda badan mandiqada saaxilka qaaradda afrika waxa ayna ka dagaalantaa inta badan dalalka galbeedka afrika sida maali burkina faso niger togo benin iyo avricost aad buu u mahadsan yahay rabbaani warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu